In ka badan saddex boqol oo carruur agoon ah oo ku nool degmada Balcad ayaa xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada xukuumadda federaalk Soomaaliya gaarsiiyay deeq lacageed oo loogu talagalay in lagu codsiiyo carruurta. Waxaa ka qayb galay madasha lagu wareejinayo deeqda lacagta maamulka degmada Balcad, Culimaa Udiin, waalidiinta dhalay carruurta iyo marti sharaf kale. Xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa sheegay in xaq u leeyihiin carruurta agoonta ah in ay u ciidaan sida carruurta kale ee waalidkood nool yahay.
xaqiiqo cunugan masaakiinka ah wuxuu xaq u leeyahay inuu wax barto wuxuu xaq u leeyahay inuu cisbitaal helo wuxuu xaq u leeyahay cunuga aabbihiis nool yahay waxa uu helay inuu helo xaqiiqa waxaa maqan wasiirkii u doodi lahaa oo dhihi lahaa xaqoodii waa maqan yahay mas-uuliyadda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa ka dayriyey qofka markii loo dhiibaayo uu qaadanaayo dhulka iyo cerka ayaa ka geriiro Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay madasha ayaa u mahadceliyey xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji Ibraahim iyagoo ugu baaqay in la caawiyo carruurta agoonta ah.
munaasabadan ilmaha agoonta looga farxinayo maalinta iidda soonqaad intii wax u soo niyatay oo waxlahayaad inba soo agaasintay ajir iyo xasanaad badan allaha ka siiyo carruurtan oo halahan ah oo agoon ah inaan la qaybsado munaasabad dharciid lagu guddoonsiinayo ma malayn kartid qalbigeyga ayay taabanaysaa aadaan ugu faraxsanaa inaan idiin imaado maanta waa idin garab taagannahay mar walba waa idin garab taagannahay intii karaankeenna ah iyo xildhibaanka iyo akhyaarta dhammaan injineerka dhammaan samafalayaasha dhammaantiin waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran runtii kelmadda aan rabo inaa uga faa'iidayso waxay tahay ubadkan oo itaamta ah oo oo ah, la gartay in la taageero oo laga farxiyo ciidda dadkii gartay horta oo xildhibaan ku horreeyay jazaakum allahu khayran aan leenahay